bismillaahi raxmaan raxiim duhur wacan oo wanaagsan halkan waa raadiyaha dalsan muqdisho kuna soo dhowaada warka duhur qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukunno ku riday askar dilal iyo dhac ka geystay degmada dowlow ee gobolka gedo
khasaare ka dhashay qarax lala egtay kolonyo gelbinaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddanka kenya oo marayay duleedka magaalada gaarisa
golaha wakiilada somalilan oo cod aqlabiyadle ku ansixiyey xubnaha diiwaangelinta ururada
ardaygii sanadkii hore kaalinta koowaad ka galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dowladdu oo qaaday oo sheegay inaan loo fulin ballanqaadkii loo sameeyey xilli dhowaan ay bilaaban doonaan imtixaanka shahaadiga ah
ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo howlgallo ay kusoo qabqabteen xubno ka tirsan al-shabaab ka sameeyey gobolka shabeellada hoose
booliiska soomaaliyeedna waxay xaafado ka mida muqdisho ka fuliyeen howlgallo lagu baacsanayay ciyaal weerada
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
iyo ruwanda oo cirka isku sii shareeraysa
iyo kooxo hubaysan oo nolosha ku gubay nin u dhashay dalka nigeria
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wacan u wanaagsan waa duhurnimo isniinah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha juun sannadah laba kun iyo labaiy labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayaga duur ayay ahaayeen nasteexa cabduqaadir iyo anigoo julo shaakir ayaa warka idin akhrinaya markana kusoo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan
aynu ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunno waxa ay ku riday askar dilal iyo dhac ka geystay degmada doolow ee gobolka gadowriyeena cali aadan axmed ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybta toddobiyo labaatanaad ayaa maanta xukumo kala duwan ku riday askar ka tirsan ciidanka xoogga iyo nabad sugidda soomaaliya kuwaas oo lagu helay dil iyo dhac ay ka geysteen degmada doolow ee gobolka gedo dable nisa buqaari axmed maxamuud iyo dable xoogga salmaan ibraahim shire weel furatay ayaa lagu xukumay dil toogashaa halka dubad axmed xuseen cilmi lagu xukumay saddex sano oo xarig ah iyo sharmaake maxamuud cali oo lagu xukumay hal sano oo xabsi ah gudoomiyaha maxkamadda qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle maxamed aamiin cabdulle ayaa sheegay in kadib markii la helay raggan caddaynta dembiyada lagu soo eedeeyey xukunka lagu riday islamarkaana ay haystaan muddo soddon cisho ah inay raacfaan ku qaataan ama ay ka qaataan xukunka horey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qeybta toddobiyo labaatanaad ayaa dhowr jeer waxay xukuumad dil toogasho iyo xabsi ay ku riday askar kala duwan oo lagu eedeeyay dil iyo dhac kuwaasoo ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya ee geysay qeybo ka mid ah gobolka gedo
cali aadaad u mahadsan tahay markan haddaan eegno khasaare ayaa waxa uu ka dhashay qarax lala eegtay kolonyo galbinaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddanka kenya oo marayay duleedka magaalada gaarisa wararka laga helayo gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegaya in maalintii axaddo ahayd qarax nuuca miinada ah ciidamo galbinaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi lagula eegtay duleedka magaalada gaarisa qaraxan ayaa qabsaday mid ka mid a kolonyada ay wateen ciidamada booliiska kenya oo markaasi ilaalinaya xildhibaan ibraahim cabaas iyo wafdigiisa oo marayay wadada hijaara inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay ugu yaraan shan askari oo ka tirsanaa ciidamada kenya waxaana qaraxa ka badbaaday xildhibaankii la socday gaadiidkaasi askarta ay waxyeeladu dhaawaca soo gaartay ayaa la geeyey mandabaay si loogu daaweeyo xaaladiisa caafimaad maadaama qaarkood ay halis ay yihiin sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda sooma ciidamo ka tirsan kuwa waddankaasi kenya xaaladda goobta ayaana waxa ay tahay mid aada u degan mana jirto cid falkaasi ay usoo qabqabteen saraakiisha laamaha ammaanka ee waddankaasi kenya inta badan al-shabaab ayaa weeraro khasaare geysta waxay ka fuliyaan gudaha dalkaasi kenya gaar ahaan deegaanada xadka u dhow ee dalka soomaaliya
golaha wakiilada somalilan ayaa cod aqlabiyad leh waxa ay ku ansixiyeen xubnaha diiwaangelinta ururada sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayay wariyaheena axmed maxamuud dool dhigii maanta ee golaha wakiilada somalilan uu shir guddoominayay guddoomiyaha golahaasi cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxay xildhibaanadu cod gacantaaga ku ansixiyeen saddexdii xubnood ee furusta ururada siyaasadda ee ay hore u reebeen xildhibaanadu taasi oo madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi dib ugu soo celiyey golaha si ay uga gutaan waajibaadkooda waxaana halkaasi lagu ansixiyey saddexdaasi xubnood ee uu madaxweynuhu dib ugu soo celiyey golaha madaxweynihii mareebka loo keenay maanta mudane saciid maxamed cilmi waxaa u codeeyey waxaa fadhiyay toddobiyo konton waxaa u codeeyey konton baa oggolaaday xubi baa diiday shan baa ka aamusay dowladuna ma codaynin sidaasuu ku amsay maxamuud axmed siye toddobiyo konton baa fadhiyey siddeed iyo afartan baa oggolaaday cidiiday ma jirto toddobaa ka aamusay dowladuna ma codayn saasuu ku amsay mudane cabdi jaamac waxaa fadhiyey toddobiyo konton mudane waxaa oggolaaday konton waxaa diiday ma jirin afar mudanno ay ka aamuseen mudowluna ma codayn sidaasuu ku amsay guud ahaan saddexdii mudane ee laynoo soo gudbiyey maanta saddexdaba sidaasay ku amsaxeen haddii ay raalli ka noqdo
axmed maxamuud dool dalsan t v hargeysa
markan haddaan eegno ardaygii sanadkii hore kaalinta koowaad kagala- ka galay imtixaanka shahaadiga ahaa ayaa waxa uu sheegay in looga baxay ballamo kala duwan oo isagu loo dhigay oo dhanka waxbarashada ku saabsanaa ardaygan waxaa la kulmay waryaha gaalkacay nooga soo warama cali cismaan aadan warkanna isagaa noo soo diray maaha wax sahlan inaad noqoto qof ku calaamadaysan kaalinta ama darajada ugu sarreysa in ka badan soddon iyo lix kun oo arday una fadhiistay taxaan shahaadiga ah ee sana dugsiyeedka waddan cawaalaha axmed aw cali wuxuu hal mar soo jiitay indhaha dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan bahda waxbarashada kadib markii uu noqday ardaygii ugu sarreeyey taxaamkii shahaadiga ee sana dugsiyeedkii labadii kun iyo labaatan labadii kun iyo koob iyo labaatan marka laga soo tago xaaladda farxadeed ee uu dareemaya cawaale iyo hambalyada guushiisa uga imaanaysa ehelkiisa iyo saaxiibadiisii iskoolka waaberi uu la dhiganayay iyo dadka soomaaliyeed waxaa u dheereed ballanqaadkii wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee ah in lagu abaalmarin doono fursad waxbarasho oo dalka dibaddiisa xawaale oo sanad kadib xilli mar kale wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ay u madlan tahay qaaditaanka imtixaanka shahaadiga ah ayaa iga warramay waxa uu ku mutay dadaalkiisii waxbarasho ee kaalinta ugu sarreysa iyo ballanqaadkii ay u samaysay wasaaradda waxbarashadu
sanadkii ugu dambeeyey waxaan u soo gabagabay waxbarashadaydii magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaas oo aan kaga qayb galay itixaamkii ay qaaday wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay u fadhiisteen in ka badan soddon iyo afar kun oo arday imtixaankaas ilaahay mahadii waxaan noqday ardaygii galay kaalinta koowaad islamarkaana keenay dhibco ah sagaashan iyo afar boonty four tree boqolkiiba halkaas oo aan dowladda soomaaliya shaacisay inaan ahaa arday ugu sarreey taxaanka dowladda ay qaaday runtii sida lasla yaqaano wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxay sameysaa ardayda sanad walba gasha kaalmaha ugu sarreysa waxay u ballan qaadaa scholarship walow sanadkii dhoweed ay boqol tobanka arday ugu sarreysa bis ay sheegtay inay siinayso scholarship laakiin sanadii ka horreeyay waxay sheegi jirtay boqolka ugu sarreeya inay siinayso dabcan aniga iyo ardaydii kale ee kaalmaha igu xigayba sanadkan wasaaradda waxbarashada weli scholarshipkii ay noo ballan qaaday maanan helin wasaaradda waxbarashada kolley xidhiidho badan waan la sameynay mana aysan noo suurtogelin in waxaweye jawaab rasmi ahna lasoo siiyo oo ardaydii waxaweye jawaab qancisa lasoo siiyo dhammaan ardaydii waxaweye waxay taagan yihiin iminka in sanad ay kasoo wareegtay oo aysan helin xuquuqdii wasaaradda waxbarashadu ay shaacisay inay siinayso ardadaas oo scholarshipka ay rabaan ay helayaan iyo wadamada ay rabaan
iyadoo ay xisud mudan tahay in sanadkan wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya ay sheegtay in ay fursad waxbarasho siinayso boqol iyo toban arday ee ugu sarreysa imtixaanka oo ah in ka badan sannadihii ka horreeyey ayuu cawaala sheegay inuu tegay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare halkaasoo kula kulmay badi ardaydii sanadkaas wasaaradda waxbarashada ay u ballanqaaday deeqda waxbarasho balse aan weli helin dabcan aniga wasaaradda waxbarashada waan tegey waan la kulmay wasaaradda waxbarashada si fiican baa ii soo dhaweysay laakiin waxaa jirta in wasaaradda waxbarashadu xamar markaan tegay horta waxaan u tegay arday badan oo sidan oo kale waxa weeyaan scholarshipka wasaaraddu u ballanqaaday aan helin dabcan wasaaradda waxbarashada soomaaliya waddan baa soomaaliya soo koraysa weeye taageero waxbarasho kolley waxa weye caalamka waa ka heshaa laakiin ma ay dhacdo kolley sida muuqata burburkaas waddanka saameeye wasaaradda waxbarasho saameeyey in waxa weye sidii ugu mudnayd looga faa'iidaysto ardadaas waxay isugu jiraan qaar waxa weeye waxbarashadii wasaaraddu ay u ballan qaaday markii ay waayeen dee niyad jab ku yimi oo waddanka qaarkood bilowday iyo qaar weli rajadii naawilaya wasaaradda waxbarashada waan booqanay laakiin ballanqaad unbaa naloo sameeyey ballanqaadkii naloo sameeyeyna bartii weli ma aysan ka soo qaadin ardadii kalena weli waxa weeye rajadii ay naawilayaan oo weli ay sugayaan ugu dambeyntii ardayga ku guuleystay darajada ugu sarreysa ee imtixaamka shahaadiga ee sana dugsiyeedkii labadi kun iyo labaatan labadi kun iyo koob iyo labaatankii balse aan weli lagu abaalmarin halkii u mudnaa ayaa dowladda cusub ee hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka rajeeyey inay tayeyn doonto waxbarashada dalka si aysan ardayda soomaaliyeed rajada ka qaba inay wasaaradda waxbarashada dalka ay siiso deeq waxbarasho aysan mar kale ugu hongoobin dowladan cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamed hogaaminayo waxa ay ahayd dowladii horta u taagtay dhidabada waxbarashada wax badan oo kamid a wadanka soomaaliya oo ay loogaa in jaamacadda ummadda oo waxa weye burburkii wadanku saameeyey ay soo taagtay oo soo bilowday oo broskeeda ay soo bilowday meel fiicanna soo gaadhisay madaxweyne xasan maxamed horta waxaan si guud u rajeynayaa in waxbarashada wadanka oo sanadadii ugu dambeysay waxaweye burbur weyn ka muuqday nidaamka waxbarashada iyo wax wadanka tayada waxbarashada oo aada waxaweye isbedel ka muuqday in waxa weeye uu madaxweynuhu uu ku samayn doono isbedel dhab ah nidaamka waxbarashada guud ahaan islamarkaana waxa weeye ay dadka waxbartay iyo dadka ehelka waxbarashada oo ah ay qiimeyn iyo waxaweye tixgelin ay yeelan doonaan dowladdiisana ay saameyn ku yeelan doonaan oo la tixgelin doono maxamed cismaan aadan dalsan t v gaalkacyo
iminkan haddii aynu fiirino ciidamo ka tirsan xoogga dalka ayaa howlgalle ay kusoo qabqabteen xubno ka tirsan al-shabaab waxa ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose iyadoo warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo wariyaheena suleymaan alcadaala dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxayaan howlgallo culus oo ciidamada kumaantooska danab ay ka fuliyeen deegaano ayay dagaalamayaasha al-shabaab ku lahaayeen saldhigyo waxaana soo baxaya faahfaahino ku aadsan howlgallada ay sameeyeen ciidanka dowladda wararka waxay tilmaamayaan in ciidamada kumaantooska danab ee howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ay si gaar ah uga fuliyeen deegaanada lagu kala magacaabo dorodorow iyo caliyo barow howlgalka waxaa si gaar ah u fuliyey ururka afaraad guudada lix iyo tobanaad ee kumaantooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab waxaana ay sheegeen saraakiisha ciidanka horkaciisay inay gacanta ku dhigeen dagaalamaal ka tirsan al-shabaab sidoo kale waxay intaasi sii raaciyeen saraakiishu in ay burburiyeen saldhigyo iyo koobo ay dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadi jireen lacago waa sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha ciidamada dowladda ee howlgalka sameeyey waxaay intaasi ku dareen inay hayaan xubno ka tirsan al-shabaab oo ay howlgalka kusoo qabteen oo sida ay sheegeen tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo lix dagaalame kuwaasi oo ku sugnaa deegaanada ay la wareegeen ciidamada dowladda
booliska soomaaliyeedna waxay xaafado ka mid ah magaalada muqdisho ka fuliyeen howlgallo lagu baacsanayo ciyaalbeerada oo dib usoo labakacliyey faadimo cabduqaadir xasan ayaa warbixintan diyaarisay maalmihii u dambeeyey xaafadaha muqdisho iyo degmooyinkaba waxaa dib ugu soo rogaal celiyey ciyaalka weerada kuwaasoo caqabado badan lagala kulmay dhibaato ba-an ay ku qabeen bulshada ku dhaqan caasimada muqdisho sidoo kale qaar ka mid ah degmooyinka waxaa ka jira dhac loo geysanayay shacabka haddana laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay wadaan dadaallo ku aadan sidii loosoo afjari lahaa falalkaasi lidigu ku ah ammaanka dalka islamarkaana waxay sameeyeen howlgal ay amniga ku xaqiijinayeen degmada wadajir waxyaha ay ka kooban tahay ayaa laga sameeyey ee dhinaca qaybta galbeed saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ayaa ku sugnaa goobta iyo maamulka degmada meeshaan qof walba oo jooga see lagu kala garan doonaa aas leedihiin qof walba oo caawa meeshaan jooga qalab aniga aan maalmahan samaystay ma maqlininoo laakiin wax jira waaye waddan hebel waxaa lagu soo sameeyey qalab hebel qalab hebel ah waxaa lagu soo sameeyey waddankaas waa maqli jirta sooma kan soomaaliya lagu sameeyey gaarigaasu saaran yahay qof walba oo mara maba magaalada dhan lagu wareejalo hal marmuu kaa qabsado adiga dhan dhiiggaaga xataa wax qulqulaayo dhan waa la xisaabtamaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad iyo ciidamada jagboyntiyadu guurguuro kaalintooda kaga aadan howlgalka ayay qaateen oo intii lagu guda jiray waxaa lasoo qabqabtay boqolaal shacab ah saraakiisha ayaana dhallinyaradaas meel fagaaraha kula hadashay iyagoona ka codsaday in laamaha amniga ay si dhow ula shaqeeyaan halka kuwo kalena baaritaano lagu wado sida taliska qaybta galbeed ay sheegeen ciidamada ayaana mid mid u baariyey waxyaha howlgalka laga sameynaya guryaha ku yaala wixii intaasi ka dambeeyey ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada wadajir bashiir maxamed cali waxaan caawa howlgal ka sameynay waacaha kala duwan ee degmada wadajir annagoo uga hortegayna maaragtay amni darrada ku aadan qa- qaybeeda kala duwan sida daroogada maaragtaa cayaal weerada cindileyda dhammaan iyo waxyaalaha amni xumada keenaya waxaan iska kaashaday howlgalkaas dhammaan laamaha amniga maamulka oo iska wada kaashanayo ayaa caawa howlgalkaas fuliyey wuxuu noogu soo dhammaaday si nabada alxamdulilah Een, waxaan rajaynayaa inay shacabka ku sugan degmada ay nagala shaqeeyaan amnigooda si aan uga hortagno wax weliba maaragtaa bulshada horumarkeeda iyo maaragtaa sharafkeeda iyo sumcaddeeda waxyeelanaya dhankiisa sidoo kale ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay cali dhuux oo ah taliya ku-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxaana uu sheegay in laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska ay si joogto ah u wadayaan howlgallada lagu xaqiijinaya amniga caasimadda muqdisho islamarkaana lagu soo afjarayo falalka lidiga ku ah ammaanka sida ciyaalka weerada iyo waxyaabaha maanka dooriya howlgalkaas waxaa looga hortegayaa wax kasta oo amnixumada qayb ka qaadan kara hadday yihiin kuwa cadowga ah ummadda sida sharci darrada ah ku beegsada oo ku dila hadday yihiin burcadda hadday yihiin ciyaal weerada hadday yihiin tuugta ah,
intaasi ayayna kaga gudubna warbixintaasi waxayna guud ahaan u dambeysay war wixii dalkii daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhagaysanaysay redio dalsan waad ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka doori redio dalsan intaan warkankiisi xigaynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo amaana allah
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahel yaabaa talalhel